guddiga isku xirka arrimaha gargaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku qabtay kulan looga hadlayay arrimaha gargaarka kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirada wasaaradaha caafimaadka arrimaha gudaha qorsheynta gargaarka beeraha iyo waraabka iyo xubno ka socday feyska madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush wasiirka wasaarada gargaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa warbaahinta ugu warbixiyey qodobada looga hadlayay kulankan xarunta wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya waxaa kulan ku yeeshay wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo adeega bulsha adeega ummadda oo adeegyada kala duwan bulshada koonfur galbeed oo haya wasaaradaha kulan kasoo qayb gala waxaa kamid wasaaradda gargaarka wasaaradda qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda biyaha caafimaadka wasaaradda deegaanka wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda amniga iyo xafiiska madaxweynaha waxaa aada la isaga wareystay xaaladda nolosha bulshada koonfur galbeed soomaaliya ha noqoto dhinaca cuntada ha noqoto dhinaca beeraha xoolaha biyaha caafimaadka iyo deegaanada noloshooda sida ay tahay waxaa wasaaradda gargaarka soo bandhigtay warbixin xaaladaha nolosha bulshada iyo welwelka aan ka qabno in xaalad cunno yari adag inay soo food saarto dalka soomaaliya gaar ahaan deegaano ka mid ah deegaano ka mida koonfur galbeed soomaaliya warbixinada kadib doodo dheer ka bacdi waxaan la isla meel dhigay in kulamadeenna ay socdaan sida madaxweynaha guddiga gurmadka arrimaha gargaarka u magacaabay dhowr sano kadib wasaaradihii xubnaha ka ahayna hawshooda ay dardar badan geliyaan aan la kulanno hay-adaha samafalka la kulanno qeybaha kala duwan ee bulshada warbixinno ka siino nolosha bulshada meeshay marayso warbixinno aan siino deeqbixiyaasha iyo hay-adaha samafalka shaqeeya xaaladaha hadda lagu jiro
kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii wax loogu qaban lahaa arrimaha bini-aadinimo ee ka jira deegaanada iyo degmooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya